dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan isikastoo maqalka raadiyaha cadaadid idin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulashada wulaysada oo habeenkaas odoonka aad maqashaan marka laga reebo habeenada jimcaha
kursigaasan caabshaqae madaxweyne madaxweyne kolidhahaye igu wada waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan
anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland
aniguna waxaan ahaa madaxweynaha khaatumay state
waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state
war aan waliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ii haysid kore waana iilaqobsid kore
anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda everland
mar kale kulanti wacnan wanaagsan saaxiibayaal waxaana khamiisa jimca soo gelayso taarada ay ku aastaysan tahay sagaalabaatanka bisha sideedaad ee agosto sannada labaatan toban sagaal waxyaabaha barnaamijkan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona golaha wasiirada dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay caddeeyeen mowqifkooda ku aadan doorashada maanta ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose doorashada ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose warqad ay soo saareen golaha wasiirada soomaaliya ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kalacaa barnamijkan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa ka hadlay shaqada dowladda federaalka soomaaliya ay ka wado dhuusumreeb iyo shirka dibshisiinta ee beelaha deegaanada galmudug madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu maanta khudbad uu ka jeeshay shirka ka socda dalka jabaan nuxurka khudbadda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaan xulashada warashada in kugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa aan idin hayo waxaa qayb ka noqon doona golaha wasiirda maamulka puntland ayaa maanta shir ku yeeshay garowe waxaana shirkaas uga hadleen qodobo kala duwan nuxurka qoybay ee ka wada hadleen ayaan idiin soo gudbi doonaa hay-adda nabadsugida sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa maanta waxay shaacisan qabatay xubno sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab howlgalkaasi meelaha laga sameeyey iyo xog kale ku saabsan ninka lasoo qabta een xulashada warshada guru aad ku maqla doontaan waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegaysan doontiin saaxiibyaalle waxaa qayb ka noqon doona diyaaradda air uganda ayaa markii ugu horreysa duulimaad toosa ka bilowday magaalada caasimadda ee muqdisho hadallo laga baxshay ayaan xulashada waraasada gorur aad ku dhagaysan doontiin maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada balweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxa ay ku maxkamadeysay dad loo haystee dilkii allaab naxariistee taliyihii qaybtii booliiska gobolka hiiraan oo lagu dilay duleedka magaalada balweyne ee xarunta gobolka hiiraan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshisiinta ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa wuxuu maanta uu ka hadlay xilliga uu si rasmaa u furmi doono shirka dibshisiinta ee beelaha deegaanada galmudug xilliga ay shaacisay dowladda federaalka ayaan xulashada warasida goruwaad ku maqli doontaan dowladda federaalka soomaaliya ayaa amar dul dhigtay diyaarada kasta oo ka socda kismaayo kana yimaada kismaayo amarkaas wuxuu yahay iyo cidda soo saartay ayaan xulashada warasida goruwaad ku maqli doontaan sidoo kale barnaamij waxaa ku dhagaysan doonteen xubinta aad ku xisaaha badneed ee kalamaan qaybaha ugu dambeeya barnaamijkan cawaad ku maqli doontaan heestan marka hawsha loo dirayso ma ducaynino lama sii dardaarmayn u dib jiray dabna uu shiday dayaxi waa ka siri
qodobada aad ugu soo korinta barnaamijka ugu jirna ayaa dhegaysto doontiin tabintii diyaarintu barnaamijkan oo anigoo xasan axmed maxmed saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxiifa ee barnaamijka ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada qasaraha lagu farxaa
waayaha kula wanaysan ayaan idin leenahay saaxiib yaal kusoo dhawda barnaamijku dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho golaha wasiirda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxay taageereen go-aankii wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshisiinta ee labaatanka bishan agost ay ku cadays inaysan aqoonsan doonin natiijo kasta oo ka soo baxay doorashooyinkii ka dhacday magaalada kismaayo iyo xarunka meel gaar oo ah maamulka jubbaland golaha wasiirada ayaa sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha faray inay golaha horkeento habraaca faahfaahin lagu xalinayo xaaladda jubbaland si loo badbaadiyo hay-adaha dowliga ah ee ka jira maamulka jubbaland kulankaas oo shirgudoominaya ra wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kiire golow waxay uga hadleen xaaladda deegaanada maamulka jubbaland iyagoo isla qaatay muhiimadda ay leedahay in la dhiso maamul dimuqraadi ah oo ka jawaabi kara rabitaanka dadka reer jubbaland shirkaas marka soo dhamaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warafinta dhaqanka dalxiiska ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maaraye maanta oo khamiisa golaha wasiiradu waxay yeesheen kulankoodii caadiga ahaa oo khamiislaha ahaa waxay warbixino ku kala qaateen arrimaha dalka ka taagan ee dhinacyada amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ayay wasiiradaha wasaaradaha qaar ayay warbixino bixiyeen sidoo kale waxay golaha wasiiradu maanta ka doodeen arrimaha maamul goboleedyada oo beryahan dambe ay soo baxeen dad ee ku shaqaynaya sharciga banaankiisa ummaddana been u sheegaya marmarka qaarkood been u fasiraya ee gaar ahaan waxay wasiiradu ka doodeen doorashooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay ee magaalada kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka waa maamulka maamul goboleedka jubbaland golaha wasiiradu waxay ayideen go-aankii wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay labaatan iyo labadii agost laba kun sagaal iyo toban oo ay ku sheegtay in dowladda soomaaliya u aragto dhammaan doorashooyinkii ka dhacay magaalada kismaayo labaatan iyo labadii iyo labaatan iyo saddexdii agost laba kun sagaal iyo toban inaanay marin habraac dimuqraadi ah oo xor iyo xalaal ah natiijooyinkii ka soo baxayna ay yihiin waxba kama jiraan golaha wasiiradu waxay wasaaradda arrimaha gudaha ku amreen inay soo diyaariso habraac faahfaahsan oo la xidhiidha qaabka loo wajahayo iyo sida loo xalinayo xaaladda maamul goboleedka jubbaland iyo magaalada kismaayo taasoo ay wasaaraddu sida ugu dhaqsaha badan u horkeeni doonto golaha wasiirada golaha wasiiradu sidoo kale waxay warbixin ka dhageysteen guddi golaha wasiiradu ayaan dhaweyd u saareen toddobaadkii hore u saareen qaraar ay dowladda soomaaliyeed u aragtay inuu dhibaato ku ahaa nolosha shacabka caadiga ah dadka soomaaliyeed ee caadiga ah oo la horgeynayay golaha amniga ee qaramada midoobay oo qaraarkaasoo nambarkiisu ahaa labayo toban lixdan iyo toddoba oo alxamdulilah lagu guulaystay in dowladda soomaaliyeed iyo dowladaha saaxiibka laahi u arkaan qaraarkaasi inuu dhibaato ku yahay shacabka soomaaliyeed dabadeedna la joojiyoo la celiyey oo golahu aanu laga celiyey dowladda soomaaliyeed waxay mahad ballaaran u jeedinaysaa dowladaha saaxiibka ah ee ku taageeray dowladda soomaaliya dib u celinta qaraarkaas oo sidaan sheegay waxyeello u geysan lahaa nolosha shacabka soomaaliyeed ee muddada badan dhibaataysnaa dowladda soomaaliyeed waa dowladda geeska africa marka la dhaho dagaalka ugu adag kula jirta kooxaha nabaddiidka iyo argagixisada waxaynay caddaynaysaa inay hormuud u tahay la dagaalanka argagixisada iyo ka cidhibtirta geeska africa iyo wax kasta oo lagu wiiqayo in kooxaa argagixisada ay dib u geystaan shacabka soomaaliyeed iyo shacabka wadamada dariska ah iyo kuwa adduunka hormuudna soomaalidu ay dowladda soomaaliyed u noqonayso la dagaalanka argagixisada golaha wasiiradu waxay ugu baaqayaan waxgaradka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibadda inay dowladda soomaaliyeed ku taageeraan difaacidda masiirka iyo danaha qaranka oo loo midoobo xilligan oo ummadda soomaaliyeed ay ka soo baxayso ama dowladnimadeedu ay kabanayso laakiin culaysyo badan ay saaran yihiin aad iyo aad baa umahadsantay
wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maarey ayuu kaasaa oo ka hadlayay shirka golaha wasiirada kulankii maanta ku yeesheen kaasoo looga hadlayay mowqifkooda ku aadan doorashada ka dhacday magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah maamulka jubbaland magaalada hooyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug ayaa markaan aadayaa madaxweynaha galmudug axmed cali geeli xaaf oo maanta khudbad taariikhi ah ka jeedinayay shirka ka socda magaalo xeebeedka hoobiya ee maamulka galmudug oo ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada galmudug madaxweynayaashii hore ee soo maray maamulka galmudug iyo odayaal ku sugan magaalada hoobiya ee galmudug khudbadda madaxweynaha maamulka galmudug uu ka jeeday halkaasi ayuu uga hadlay arrimo badan oo quseeya galmudug si gaar ah wuxuu uga hadlay in shirka debshisinta ee dhawaan ka furi doona magaalada dhuusamare caasimada galmudug wuxuuna sheegay in dowladda federaalk soomaaliya arrintaasi ku fashilantay wuxuu sidoo kale uu ka hadlay gobolka hiiraan dagaalbeedyada ka dhacay iyo arrimo kale madaxweyne axmed cali geelle xaaf ayaa ka hadlay heshiiskii dhex maray asagee dowladda federaalk soomaaliya uu ku dhexeey wuxuuna tilmaamay in laba bilo ka hor dowladda federaalk soomaaliya uu ka aqbalay in la dhameeyo khilaafka soo kala dhexgalay madaxda galmudug si gaar ah uga taagnaa magaalada cadaado ee xarun ah baarlamaanka galmudug iyo magaalada dhuusmaro ee caasimadda maamulka galmudug
waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay oo farxad aan la goyn karin oo aad iyo aad u qiimo badan aan maaragtay ugu faraxsanahay waxaa weeye arrinta maanta halkaa loo joogo waa nabadda galmudug nabadda habargidir keliya meli midnimada habargidir waxay horseed u tahay midnimada galmudug iyo dhismaha galmudug iyo sharafta galmudug iyo horukaca galmudug ayay maaragtay u tahay hordhac marka ugu horraysa waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahad celinayaa shirkan dadkii ka soo shaqeeyey oo isku soo dubariday oo ilaa meel dheer ka keenay oo aan ogahay saddex afar bilood ka hor in guddiyaal saarbey ah ama sahan ah oo socdaa ay noogu yimaadeen gaalkacyo noogu yimaadeen dhuusamareeb markaa ka bacdina go'aanka lagu gaaray in la keeno hobyo hobyo waa magaalo qadiimi ah waa magaalooyinkii gaalkacyo iyo dhuusamareeb iyo kulligood magaaladii dhashay weeye in taariikhdeedii la soo celiyo oo shirarka lagu qabto waxaan ogahay mid kale oo kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo labaatankii ahaa oo hobyo inta lagu qabtay haddana ceelhuur lagu gunaanooday waa afar iyo sagaashan sano ka hor weeye buugaggii laga qoray kitaabadii laga qoray heshiiskii waa yaalla aad iyo aad baan uga xumay maanta ma wado laakiin waan soo bandhigi doonaa waan keeni doonaa waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinayaa reer hubyo hadday tahay guddoomi maaragtay degmada haddii ay tahay shacabka reer hubyo iyo nawaaxiga u dhow oo dhan oo u soo dhoweeyey maaragtay shirka kan si qurux badan oo aan weligeedii allaheed la arag waxaan ognahay dadkii guryaha degganaa magaalada hobyo in ugu yaraan konton lixdan guri laga guuray oo loo banneeyey martida waxaan ognahay in maalintii intaasoo xoolaa laga keeno miyiga waxaan ognahay dadka reer hobyo nin baa iigu yimid muqdisho maalin dhaweyd wuxuu yidhi quraacdii baa inta i dhaaftay baan waxaan tagay buu yidhi makhaayad beer baan ka cunay buu yidhi markaan beerkii cunay baan gabar joogtay waxaan ku idhi buu yidhi lacagta waa imisa waxa ii weydiisay buu yidhi soo ka mid ma ahid ergada shirka waa gabar magaalada dhexdeeda makhaayad ku haysatay ka mid baan ahay buu yidhi waxba lagaama rabe hore iska tag bay tiri waxyaalaha mucjisada ah oo la yaab ka leh oo magaaladan lagala kulmay ka mid tahay kuwo kaloo badanina waa soo socdaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin intii soo abaabishay intii hirgelisay guddiga qabanqaabada kuwii horeo fakeray saraakiishii qoraallada soo samaysay iyo inta hadda waddaba iyo ergooyinka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa kulligood siday u dhan yihiin maanta aniga waa idin soo booqday waxna idinma wadin shirka gabagabadiisana waa imaanaya haddii alla idmo waxaan keliya oo rabay inaan sheego oo ku dhawaaqa mar kale galmudug laba bilood ka hor waa tii aan dhuusamareeb markaan ka soo tagnay dowladda federaalka waannu la hadallay mar haddii aan arkay in ay dhuusamareeb iyo cadaado iyo carradii ay xoogaa tashwiish galay ayaan waxaan ku soo dhoweeyey dowladda federaalka ay shaqaha qabato bal waxay qaban karta ha qabato hadafkaygu wuxuu ahaa inay xeraanay hoogsho isu geeyaan dhuusamareeb iyo cadaado isu geeyaan ahlu sunnadii hore iyo galmudugta cusub galmudugtii isku soo dhoweeyaan wixii jira ka shaqeeyaan oo ay hawsha maadaama annaga intay yabyabtii iyo dhibaatadii nagu badatay yaan bal niri bal aanu kaadina markaan bal ku eegno dowladda federaalka dowladda federaalka hawshii markii ay qabatay run ahaantii saluug badan baa jira maanta oo ugu dambeeyey warkii shalay ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha galmudug ma dhiman madaxdiisii wasiiradiisii xildhibaanadiisii iyo madaxweyneydii waa joogaan cidlo ma aha waxaana rajaynaynaa haddii wax la dhisana inaan ka noqonno udubdhexaad inaan ka noqonno ayaan rabnaa inaan wax ka dhisno inaan wax quman dhisnaan rabnaa waxa qumano aan dhisaynana ilaahay maaragtaa nala garab galo waa nala garabgeli doonaa waxaa kale oo aad iyo aad muhiim ah soomaaliya soddonkii sano lasoo dhaafay waxaa dhici jirtay sanadkii soddon afartan milyan oo dollar baa waxay ku baxdaa dib u heshiisiin wax la yidhaahdo dib u heshiisiintaasi waa seminaar iyo workshop iyo n g o wada dib u heshiisiinta maanta waa ka bedelaynaa magacii waxaan ka dhigaynaa dhab u heshiisiin inaysan dhalanteed noqonee dhab noqoto oo wax dhaba lagu heshiiyo maanta togallisoor iyo meesha la yidhaahdo dhabbada iskuma socdaan haddaan raalliga ahaada jaamaxaage iyo iyo xasan yarana waxay wada joogaan baa laga yaabaa dhuusamareeb ayadoo midna hoolka dhinacaa ka fadhiyo midna dhinacaa ka fadhiya waa la heshiiyey haddii la yidhaahdo labadii magaalo aysan isku socon sow dhibaato ma xasan yara wuxuu tabanayaa gurigii gallisoor inuu ku laabto jaamana wuxuu rabaa in carrada la wada daaqo labaduba waa rabaan heshiisa in laysu keeno oo wax loo kala qaado oo kii gurila gurigiisa loo cesho oo kii hantila hantidiisa loo celiyo oo kii dhiig ka maqan yahay loo mago miyaysan ahayn dhab oo heshiisiinta horta waa taa ee ma aha workshop iyo n g o ma aha laga bilaabo maanta galmudug waxaan rabnaa inay samayso dhab heshiisiin waxaan ugu baaqayaa beelaha galmudug oo hadda halkan ka maqan inay nagala soo qayb galaan dhab heshiisiinta ka furan hobyo inay intii xurgufi u dhaxayso nagala qayb galaan ama kala qayb galaan beelaha halka fadhiya in ay isku soo dhoweeyaan oo ay isfahamsiiyaan oo wax dhaxalgal ah oo nabad waarto dhala oo dawlad fiican dhala oo wax wanaagsana inay halka soo baxaan ma rabnaa ilaahay hadduu idmo waxaan ku soo dhowaynayaa beelaha ay ugu horayso beesha sare oo aad iyo aad xurgufo badani ka jiraan mudug iyo galguduud labadaba beelaha fiqi maxamed oo xeraale iyo kala jooga iyo huushe oo in laysku dhoweeyo laysu keeno u baahan meesha la yidhaahdo dhabad iyo balanballe dhabad maaha iisheeg guriceel iyo balanballe oo aan ognahay inaysan isu socon in laysu socodsiiyaan rabaa waxaan rabnaa in dawaysiintaani gaarto ilaa hiiraan midda ka socota dhibaatada ka jirta maaragtay waxba la qarin maayo maanta habareji iyo iyo cali madaxweyne in la dhex galo oo aan taa u gudubnaa rabnaa dhabo heshiisiinta meeshaan ka furantay maanta waxaan ilaahay ka rajaynaynaa haddaan u istaagnana waa qaban karnaa anigu waxaan jooga shirkii carta shirarka aan hay-aduhu maalgelin wax natiija ka soo baxda hay-adaha waxoodu waa sul shirkii carta anigu waa joogay reer jabuuti waxay yidhaahdeen arigayo iyo geelayo yar baannu qalanaynaayo uma baahnin mucaawano shirkii carta ood ogeydeen cid kala qayb gashay dowladda yaree jabuuti ma jirin dowladda maanta soomaaliya ku naaloonaysana tii dhashay weeye taana waxaa sababay in ay isku kalsooni iyo maaragtay ay naftooda ay aad ciriiri u geliyeen inay shirkaa hirgeliyaan aan noqonno kuwii maanta intii ka soo hartay carta kuwii heshiisii aan mar kale anoo sii balballaarinaya dib-u-heshiisiinta maanta maxaan ku ballannay dib-u-heshiisiinta halka ka socota inay noqoto cartadii labaad arrintaa ku heshiinno inaan ariga iyo geelayga qalanno kalluunkayga la soo baxnoo isku biilo oo aan aanaan marna u hangaltaagin maaragtay eh, n g o iyo shaqadood iyo beel caalam inaynaan u hangaltaagin aan isku dayno wax wanaagsan ayaa soo baxaya wax wanaagsan ayay dhali doonaan insha allahu tacaala waxaan shirkayga rabaa eh, hadalkayga rabaa inaan ku soo gabagabeeyo galmudug way joogtaa weli ma tegin Eh, cid kasta oo hadda ka shaqaynaysana waxaan ka rajaynaynaa oo u soo jeedinaynaa in ay dowrkayaga weyn oo ugu horeeya inaan yeelanno ayaanu rabnaa inaan ku soo laabannaan rabnaa saaxada kama annaan bixina waa nool lahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin reer hobyo iyo maaragtay ergada iyo madaxda iyo guddiga qabanqaabada iyo salaadiinta iyo jenaraal maanta ninkii noogu daaweynaa janankii noogu daaweynaa waa fadhiyaa jenaraale noogu soo duceeya maanta inaan dib u heshiisiin samaynaan rabnaa waxaan samaynaynaa dib u heshiisiin ma aha waa dhab u heshiisiin waa bad- waa la bedelay wixii la oran jiray dib u heshiisiin dhab u heshiisiin baan rabnaa maanta aad iyo aad baan u mahadsan tihiin soo dhowaada waxaan isugu imaanaynaa dekeddaa kuu soo hartay dekedda dhagax dhigeedu insha allah been ma noqonayo wax kastoo naloo sheego dekad baa ku tashanaysaan aniga kolley haddaan int haddaanan dhiman haddaan joogo ka taga madaxtinimada iyo haddaanan joogin labadaba dekadaas aniga haligu faatixiyey inay dhisanto inaan qadar la'aan inaan dhisnaan rabnaa sucuudi la'aantii inaan dhisannaan rabnaa muruqayagaan ku dhisanaynaa marka ugu horraysana labada bilood saddex bilood soo socotana ifafaalaha waad arki doontaan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin soo dhowaada kalluun kalluunka ha la cuno hilibka ha la iska yareeyo qolada halkaan inta warshadda ka dhistay ka tagtayna soo laabta dhahaya ya aad iyo aad baad u mahadsan tihiin soo dhowaada Eh, insha allah bisha labadeeda sadexdeeda afarteedana waa soo noqonayaa shirka xiriidiisana waa ka soo qayb galayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada madaxweynaha galmudug axmed cali geelle xaf ayuu ka hasaha oo maanta ka hadlayey shirka ka socda magaalada hobyo ee maamulka galmudug xulashada wareysada ayaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa markaan dib ugu laabanayaa hay-adda nabad suuqdii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa maanta waxay baahisay sawirka sargaal ay sheegtay in hay-adda uu ka tirsanaa warbaahinta dagaalamayaasha al-shabaab sida lagu daawacay badda twitterka ee hay-adda nabad suuqdii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in lasoo qaybtay howlgal ka dhacay degmada howlwadag ee gobolka banaadir magaalada caasimadda ah muqdisho nin ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab war kooban oo hay-adda nabad suuqdii sirdoonka qaranka soomaaliyeed lagu daawacay baggooda twitterka ayaa u qoran sidatan hay-adda nabad suuda ayaa degmada halwadaaga ee gobolka banaadir ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho kusoo qabatay xubin sare oo ka mid ahaa warbaahinta dagaalamayaasha al-shabaab una qaabilsanaa baahinta ficladooda gowracaan ayaa lagu yidhi warka ay daabacada hay-adda nabad suuda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ninse maysan shaacin magaca sargaalka lasoo qabtay iyo xilliga u dhacay howlgalka lagu soo qabtay ninkaasi ha yeeshee nisa ayaa saanad ugu dambeeyey waxa ay shaacinaysay inay qabatay saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo daacish kadib howlgallo ay ka sameeyeen magaalada caasimadda ah muqdisho ee qaar ka mid ah magaalooyinka dowlad goboleedyada barnaamijka xulashada warasada ayaa dhegeysanaysaan raadiyo xadaadana waad nagala socotaan magaalada caasimadda ah muqdisho ayaa markaan dib uga laabanayaa shirkadda diyaaradaha ee air uganda ayaa maanta khamiisa dulimaad hoose waxaa ka bilowday magaalada caasimadda ah muqdisho xaflad lagu dahfuriyo dulimaadkaasi ee diyaaradda uganda airline ka sameyn doonto magaalooyinka muqdisho iyo kambaale ayaa saaka waxaa lagu qabtay garoonka caalamiga ah adaacadda international ee magaalada caasimada ah ee muqdisho daafurka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uulin uu ka mid yahay wasiirdalaha wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiqaadir axmed kheyr wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya iyo qaar ka mid a safiirada beesha caalamka u jooga dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo halkaasi ka hadlay ayaa wuxuu bogaadiyey duulimaadka ay shirkadda uganda air ka bilowday magaalada caasimadda muqdisho wuxuuna sheegay in tallaabadan ay furs- in tallaabadan ay fursad weyn u tahay ganacsatada soomaaliyeed shacabka ciidanka midooda afrika amisom ee soomaaliya ka howlgala iyo baxda waxbarashada oo ay wasaaraddiisu hormeedka u tahay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiqaadir axmed kheer ayaa sidoo kale wuxuu u mahad celishay dowladda uganda madaxda shirkadda uganda air iyo sidoo kale dadka ka shaqeeyaba wuxuuna sheegay in tani ay fursadan u tahay shacabka iyo ardayda soomaaliyeed kuwaas oo markii hore ka ambabaxay magaalada caasimada ee muqdisho ee si toosa ugu tegi doona magaalada caasimadda dalkaasi uganda ee kambaala Eh, waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan eh, xubnaha eh, madaxda ka soo qayb gashay eh, xafladdan eh, ku jiraan madaxda wasiirada eh, baarlamaanka safiirada iyo ma- caalamkaba in maanta ay tahay maalin weyn ay u tahay eh, duulimaadka soomaaliyeed maadaama ay uganda air ay kusoo biirtay diyaaradaha ka duuli doona magaalada xamar oo u duuli doona eh, flytosa intabe taasna ay dadka soomaaliyeed oo u duuli jiray ay si toosa u tegi karaan hadday noqoto arday hadday noqoto shacab hadday noqoto ganacsato iyo hadday noqoto ciidamada halkan joogaba marka saas daraaddeed waxaan u mahadcelinaynaa eh, dowladda uganda iyo shirkadda uganda air iyo dadkii keenay oo dhan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo eh, anagoo ka soconnaa dowladda soomaaliyeed waa mahadsantiin
xulashada wareysyada ay dhegeysanaysaan raadiyo xadaadana waxaad nagala socotaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa markaan dib ugu soo laabanaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshusinta ee dowladda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabri ayaa kuna la qaatiyay ganacsada magaalada dhuusamareeb wuxuuna kala hadlay qorshaha furitaanka shirweynaha dibshusinta ee galmudug kaasoo lagu diyaargaroobaya galmudug loo dhan yahay injineer cabdi maxamed sabri ayaa sheegay in shirka inta uu socdo si weyn looga wada xaajoon doono dhismaha hayadaha dowladeed ee maamulka galmudug si dhammaan reer galmudug ay u helaan adeegyada dowladeed oo ay u baahan yihiin ayna ula tartamaan dowlad goboleeda kale ee dalka ka jira wuxuu hadalkiisa intaas ku daray wasiirka inay qo- in ayagu qorshahood uu ahaa in shirka oo si dhaqsa leh uga furmo dhuusamareeb si ergooyinka maqan ay ugu soo degdegaan ha yeeshee shirka uu dib u dhigay dhaqdhaqaaqyada ay kala shakiga ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug
waxaan rabaa dhammaantiin inaan idinkugu bishaareeyo xoogaagii taagtaagga ahaayo maalmahan magaaladu ku jirtay in isbeddel jiro isbeddel isu soo dhowaasho isbeddel dhinaca khayrka dadkii amuurahan oo ay khuseeyeen oo labada dhinac ahaa inaan hadda ka soo baxay shir lagu go'aansaday wixii khaladaadahoo dhacay iyo wixii tabashaahoo jiray in inta la galo la dhammeeyo is-afgarad ah aan wax hagaajinno meeshii aan dhabbaha uga leexannay intaan aan jeerinka iyo qabada dhex marayn gadaal inta u laabanno meeshii dhabbuhu ka toosnaayo aan ka nimid aan dib ugu laabanaan timid shirka ayadoo ergooyinku weli jidka ku soo jiraan inaan bilowno ahaa qorshahayaga si ay u soo dedejiso kuwa maqanin inay yidhaahdaan shirka ka gaara waxyaabihii magaalada ka dhacdhacayay iyo kala shakigii iyo dhaqdhaqaaqii muujinayay inaan la ysku raacsanayn arrinka ayaa saameeyey ilaahay waxaan ka rajaynaa fariinta caawa la yskula soo laabtay inay ka qaaddo carqaladdii saarneyd horena loogu socdo shirweynihii lagu heshiiyey galmudug inay ka soo wada qayb gasho oo dhaqankeedu gaar ahaan iyo haweenkeeda iyo dhallinyaradeeda iyo culimmadeedu ay ka soo qayb galaan u dhaqsan loo bilaaban doono haddii aan la yidhaahdo barnaamijka marka dib u heshiisiinta culayskiisu kuma salaysna reer hebelaa ayaan hore shanni naga dila annaguna afaraan ka dilnaye ninkii siyaadada ahaa ha nala siiyo in meel loo fadhiisto uma badna culayskiisu kaas ma aha degaanan annagu deganaynay naga durugsadeene ma la dagaalnamase waa nooga kicinaysaan ma aha miisaankiisa wuxuu ku jahaysan yahay in la yidhaahdo galmudugay haddaad isu timaadeen dowlad idinkala dhicisa dowlad waxaa idinkala jira idiin kala qaada tuugga idinka qabatoo xabis geysa cadaalad keenta nabadgelyo keenta adeegyada galmudug u baahan tahay bixisa horumar iyo maamul aad kula tartantaan dowlad goboleedyada idinka tega keenta taasaa waqti u heli doonta dhaqaale u heli doonta afarta sano ay haysato waktiya waxaa idinkala jira inay idiin kala celiso aan aadno dowlad goboleedkaas inaan dhisno reer galmudugow dowladdii intaas idiin qaban lahayd dhista miisaanka iyo hadafka guud ee shirka dib u heshiisiinta loogu socdaana waa kaas waxaa iga go-aana mas-uuliyaddayda iyo mas-uuliyadda wasaaraddayda waxyaabo badanoo riix riix iyo qof jeclaysi iyo mid xaqiisa loo qaado mid kale iyo mid garabka lasoo qabto iyo mid hoos loo riixo hadday jiri jireen waqti hore waxaan idinka ballan qaadaa inta ilaahay iga karsiiyo inay noqoto beelahaas iyo ergooyinkooda iyo guddiga doorashada iyo odayaasha soo xulaaya iyo xildhibaanada ay keenayaan inta cadaaladu gaari karto oo annagu aan karno inaan gaarsiino insha allah
mahad alla iska leh hadalla waa intii odayaasha igu horreeyey maadaama ku waafaqsannahay ka beesha shanaad ahaan anuu codkooda ku hadlaya iyo intii danaynaysa midnimada galmudug nabad ah waxaan leenahay waxaan taageersanahay qabashada shirka waxaan taageersanahay midnimada galmudug oo u dhacda si silmi ah oo aan dhib lahayn waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka ay khusayso dhismaha galmudug inay u walaaloobaan dhismaha galmudug in ay wax walba gacmo jeri hoos baa loo dhaqa la iska dhigo midnimada galmudug waa barwaaqo galmudug hadday dhisan soomaaliya dhisantay
waxaan ilaahay uga mahadnaqaynaa dhuursa mareeb meeshii la dhihi jiray gobolkii galguduud hore loo dhihi jiray haddaana la yidhaahdo gobolka caasimada galmudug andigu soo dhowayseen horena ahayd dhulkaanya u aheedoo gurigaanyaba u aheed sharafka andigu soo dhowayseen iyo qabaqaabada aad ka qabateen iyo u yeerista dadka aad isugu yeerteen idinka iyo intii idinla jirta amba gobol ha joogeen amba federaal ha ahaadaana ambase gobolka ha joogaane intaasa waxaan idinkaga mahad celaynaa sharafka aad meesha ku bilowdeen midda labaad annagu haddii aan beeshaas nahay oon meeshaas ka nimid beelaha soomaaliyeed waa badan yihiin dadka amba duubkaa amba se madaxdaahuna beelaha si qaasa inuu u sheegto kuma qafiicnee waxay ku fiican tahay inuu ka hadlo dadkan dantiisa iyo wixii dhibaataa hoo jira markay yimaadaan inuu ka hadlo annagu annagoo ka hadli doonno taas waxaan idin leenahay waydin aqbalnay yeeritaanka aad noo yeerteen hadday gobol tahay hadday dawlad federaal tahay hadday idinka guddigaad tahay waa idinka soo aqbalnay waana ku nimid waxaa aqbalay intaanyan ma aha ee waa dadkii jilibkaan ka dhashay ama beeshaan ka dhashay oo na soo diray oo na yidhi meeshi taga waa soconnaa waxaan la soconnaana laba hal waay dhibaatada jirta dadka soomaaliyeed inuu ka faataxaysto oo gobolkan jooga faataxadana isku baro isna cafiyo annagu haddaan si qaasa isaga warranno wax dhiba hoon qabno oo jirro ah oo nalaka daawayha amba qaabdarro kale ah ma jiraan oo qolo aan wax u qabno bel aan wax u qabno uma jirto
barnaamijka xulasada wulasada ayaa dhegeysanaysaa raadiyo cadaado ayuuna idinka imaanaya magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed ayaan markaan aadayaa magaalada baydhabo caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed ayaan markaan aadaya magaalada baydhabo waxaa maanta ka dhacay shirka golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed kaasoo looga hadlay qodobo kala duwan shirkan oo ahaa mid saacado qaatay ayaa waxaa warbixin looga dhageysta qaar ka mid a xubnaha golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed waxayna tilmaameen in qorshahooda sida lagu talagalay ay u socoto wasiirka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya isaaq cali subag ayaa looga dhageystay warbixin ku saabsan ammaanka deegaanada koonfur galbeed waxauna sheegay toddobaadkii lasoo dhaafay aysan wax khalaasa aysan ka dhicin gobolada baay bakool iyo gobolka shabeelle hoose oo ah gobolada uu ka arabay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shirkan sidoo kale waxaa looga hadlay xoojinta wadashaqeynta wasaaradda iyo sida loo horumarin lahaa dhaqaalaha koonfur galbeed islamarkaasna loo heli lahaa dhaqaalo lagu adeegi karo shacabka deegaanada koonfur galbeed golaha wasiirda maamulka koonfur galbeed ayaa sidoo kale shacabka ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sida wadashaqeyn ay loo yeelan lahaayeen hay-adaha ammaanka si looga hortago falal amni darro oo ka dhaca deegaanada maamulka koonfur galbeed dad soomaaliya deganaansho badan ku jirta iyadoo sidin la ogyaaba ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo niti ahaan koonfur galbeed soomaaliyaba burooyinkii lahadhaafi ama eroblin gudaashe dagaalo badan la galeen shabaab gobolka shabeellada hoose baa iyo bakoolba iyagoo meeloogi iyo duulaanka ama gulufka ka qaadayna waliba ha guulo badan ha ku hooyeen gaar ahaana gobolka shabeellada hoose oo dib u xoreyn ciidan ballaaran ku dareerta waana laka bogaadii waana laka ammaanay ciidamada qaranka soomaaliyeed sida iyo ongududu haayaan waajibsho qaran iyo nito la dagaalanka la dagaalanka ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab saasaatoo ka ciidamada qaranka soomaaliyeed oo kusugan gobolka bakool siisun ogdeen bay howlgalle ka jaraan howlgalladaasna guulo badan ha ku hooyeen iyagoo eh, meelo badan oo shabaabka dadka soomaaliyeed reer koonfur galbeed gaar ahaan reer bakool iyo ka dhabaayeen isbaarooyin iyo inyaaleen badanna ku burburiyeen dhibaato badanna enjeysadeen gobolka baay oo xasilooni badan ku jirta ciidamada soomaaliyeed ee ku sugan eh, koonfur galbeed gaar ahaan gobolka baay ahaan koonfur galbeed ahaan amisom iyo naytoy ahaan eh, daraawiishta koonfur galbeed soomaalina howlo badan oo ammaanka anheliyow iyo ku wadaan guud ahaanba gobolka baay Eh, golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk soomaaliya oo maanta khudbad ka jeedinaya shir ka dhacay magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed ayaa wuxuu sheegay in wadashaqay dhow ay la leeyihiin wasaaradaha cadaaladda ee xubnaha federaalka qaybta ka ah dowlad goboleedyada dhallinyarada ka shaqaynayso iyo howlwadeennada eh, xalinta khilaafaadka dadban ka shaqaynayo eh, dadaalka ay wadaan in la helo eh, mujtamaca soomaaliyeed isla nool wada shaqaynayo horumarka dalkana ka shaqaynayo is-ammaangelinayo oo heshiis ah hadafka weyn laga leeyahay xalinta khilaafaadka dadban waxaa waay bulshada inay isdhexgasho arrimahooda khaaska ahoo ay xalliisan karaan ayagoo u marayo eh, nidaamka mujtamaca uu leeyahay dhaqanka shareecada islaamka inay ku xaliya xaliyaan khilaafaadkooda taasna waxay yareynaysaa eh, dacwooyinka fara badan oo la awoodin in qarash iyo maal lagu bixiyo wakti dheerna lagu bixiyo taas aada iyo aada bay u khafiifinaysaa ayadoo mar kastaba laga maarmaynin in maxkamad la aado haddii labadii dhinaca oo arrimo isku haystay ay heshin karin waxaa lagama maarmaan ah eh, inay maxkamad aadaan eh, heshiiska bulsho iyo labada walaalo ishaysata inay heshiyaan waa ahdaafta weyn oo shareecada islaamka loo soo dejiyay sulxiga mar kastaba kheerkaa ku jira cadaawanimada iyo dagaalkana mar kastaba dhibaatou leeyahay markaan qiimeynay sanadkii hadda aan soo shaqayneynay arrinta khilaafaadka dadban waxaa noo soo baxday natiijo aada u weyn in xarumihii ka shaqaynaya arrintaas cabashooyin fara badan ay soo gaareen cabashooyin fara badan ay xaliyeen dadkii loo xaliyana aada iyo aada ay ufarax u faraxsan yihiin waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa xarumahaas ee garwadeennada jooga oo isku isku dhex jiro kuwa bulshada iyo kuwa kale oo sharyaqaanada iyo kuwa odayaasha dhaqameedka iyo kuwa maaragtay u- haweenka iyo dhalinyarada iyo iyo culamaa udiinkaba eh, shaqadii ay soo qabteen sanadkii lasoo dhaafay aada iyo aadaan ugu mahad celinayna shaqo wanaagsan bay qabteen waxaa kale la ii sheegay in keesas badan markay arkeen inay geli karin ay maxkamadaha ay u gudbiyeen oo maxkamadihiina hadda soo baxday in keesiska markii la arko oo ay xallin karin isba labadii qof ay isdiidan yihiin markiiba tala sharciyeed laga siiyo oo la yidhaahdo jidkaasaad u baahan tihiin mara taasna waxay sahlaysaa maxkamadii shaqadeeda sababta oo dadkii oo og waxay isku haystaan iyo waxa looga baahan yahay maxkamada markay tagaan ayagoo weliba talana la siiyey inay aadaan arrintaasna aada iyo aada baan maaragtay ugu faraxsanahay tan kale waxaa ballaawanhayaa hadda dood oo cadaaladda sidii loo horumarin lahaa cadaaladaas ha ahaato cadaaladii oo nidaamka dowladeed ku dhisneed oo loo yaqaano formal justiceki in la hirgeliyo dalka dhan goobaha hadda la xureeyey naftooda la gaarsiiyo waxaa kale taas barbar socota cadaalada loo yaqaano informal oo loola jeedo cadaalada bulshada oo lagu xalinayo nidaamka dhaqanka iyo diinta islaamka suuban arrimaha qoyska ay u badan yihiin in la xaliyo marka taas waxay keeni kartaa in mujtamac uu ahaado mujtamac isku xiran mujtamac isfahamsan marka doodan waan furnay waxaan ku guuleysanay in hadda ay ka howlgalaan gobolada dalka ururo maaragtay bulsho ay kulamo sameeyaan ay ka hadlaan cadaalada faa-iidada leedahay dad badan waxay aaminsan yihiin burburkan waxaa noo keenay cadaalad daro cadaalad daradiina waxay keentay amni daro amni daradiina waxay keentay dhaqaale la-aan iyo saboolnimo tiin waxay keentay dagaal iyo burbur dadki inay isbaabi'iyaan ayagoo haysta weliba khayraadkan ilaahay ku manaysay bad i barriba marka hadda waxaa loo baahan yahay marka ururadan bulshada oo arrimahan loo xil saaray inay doodan furaan cadaalada waxaa looga baahan yahay see loo hirgelin karaa goobahee cadaaladda looga baahan yahay in laga hormariyo tan maxkamadaha caadiga ah iyo midan kale oo dhaqankaba in laga shaqeeyo haddan koonfur galbeed ka imaaday runtii shacabka meel kasta oo joogaba wuxuu aada iyo aada ugu baahan yahay cadaalad buu u baahan yahay marka ayadoo las walaaleysanayo dowlad iyo shacabba in loo soo jeesto cadaalada in wax laga qabto ee loo baahan yahay tababaradan noocaana way socon doonaan insha allah maadaama aan aragnay sanadkan faa-iidadiisa waan sii socodsineynaa tababaradan inay jiraan waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay booliskana inay nala joogaan naftooda ay dareemi karaan in shaqadii loo diray oo ahaa nidaamka iyo kala dambeynka dalka inay ka shaqeeyaan nafteeda ay u sahli karto haddii nidaamkan aan u shaqeynayno hadda xarumahan furnay loo shaqeeyo in booliska nafkooda naftooda booliska nafkooda ay hooshii loo idmiday ay u sahlanaan doonto oo ay heli karaan macluumaadkii ay u baahanaayeen xarumahan markay imaadaan naftooda qayb ugu dambeeyey xulashada waraasada ayaan soo gaarnay ay hay-adda duulista ee saadaasha hawada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa soo saartay amar ku socda diyaaradaha tegaya ama ka imaanaya garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada gobolka jubbada hoose ahna caasimada kumeelgaarka ah ee maamulka jubbaland diyaaradahaas ayaa lagu amray in markii ay tagayaan iyo markii ay ka imaanayaan magaalada kismaayo ay waajib ay tahay inay soo maraan garoonka diyaaradaha adaacadda ee magaalada caasimada ee muqdisho garoonkaas oo hay-adaha duulista iyo saadaasha hawada ay sheegtay in lagu geleeyahay hubintii kontaroolka diyaaradaha ka degaya magaalada kismaayo oo caasimad kumeelgaar u ah maamulka jubbaland wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in go-aankaas sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya ay ku dooneyso inay ku ogaato diyaaradaha ka degaya kismaayo xilli weli uu jiro khilaaf xoogan oo ka dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya tallaabadan ay qaada hay-adda dulista iyo saadaasha hawada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaan la ogeyn inuu saameyn uu ku yeelan doono xafladda calaamasaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe oo la qorsheeyan dhacdo lix iyo labaatanka bisha sagaalaad sanada labaatan toban sagaal qayb u dambeeya xulashada owlasada ayaan isla soo gaarnay dalka jabaan oo maanta khudbad uu ka jeeshay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaan markaan aadayaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad ka jeedinaya shirka nabadda iyo xasiloonida geeska afrika ee qaybta ka ah fadhiyada madasha iskaasha wadamada afrika iyo jabaan ayaa soo bandhigay fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee ka jira guud ahaan dalalka geeska afrika madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wuxuu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la garab istaago wadamada geeska afrika qorshahooda horumarneed laguna dhiirigeliyo tallaabooyinka horsocodka leh oo ay qaadeen oo salka ku haya daris wanaagga iskaashi iyo iskuduubnida dhaqaale amnaan iyo midda siyaasadeed ee wadamada geeska afrika waxaan si cad uga yaxayaa in qorshaheena muddo fog uu ku qatomo sida aan mar labaad u soo celin lahayn kaalintaan dalkeenu ku leeyahay geeska afrika arrintaas oo aan ka samaynay bilow fiican kadib markii uu hormuud aan u noqonay daalida dibshisiineed iyo iskaashi saddex geesoodka ah ee dalalka soomaaliya eriteria ee waddanka ethoobiya sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee si gaar ah usoo dhaweeyey fadhiga wafdiga dowladda aan walaalanahay ee jabuuti oo ka qayb galayay shir duwceedyada ku saabsanaa arrimaha geeska afrika isagoona adkeeyey doorka wax ku olka leh ee dowladda iyo shacabka jabuuti ay ku leeyihiin dhaqaajinta hoggaanka horumareed ee gobolka fadhiga gaarka ah waxaa si wadajir ah u gudoominayay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisaraha waddanka ethoobiya doctor abiy axmed waxaana ka qayb gelay ra-iisaraha dalka ethoobiya waxaana ka qayb galay ra-iisaraha waddanka jabaan shiiso abe gudoomiyaha midowda afrika muuse fiqi xogyaha guud ee qaramada midooba mudane antonio conteres madaxweyne ku-xigeenka waddanka suudaanta koofureed mudane james waneega wasiirada arrimaha dibadda dalalka jabuuti mudane maxamuud cali yuusuf eriteria mudane cusmaan saalixi kenya marwa mona joma madaxda hay-adaha caalamiga ah ee qaramada midooba midooda yurub iyo danayaasha gobolka maalgashayaal caalami ah iyo khubaro dhaqaale oo lagu martay qaadashirkaasina ka qayb galaan qayb gudoomiya barnaamijka ayaa soo gaarnay kusoo dhawaada saaxiibada xudanta kalamaan
haddaan calafku ila jirin wanigan jiciirte jaw nabadgelyo jaw nabadgelyo jaw nabadgelyo jaw nabadgelyo yaa baxay yaa baxay ninkii baxa ama soo naqaha maalinba nin baa tegaya war ma dhimane macalin maxamuud siyaasaddaa lagu legday war madaxweyne xaan baa wuxuu yidhi la kala hari maayo waa la kala dambaynaya war anaa idin fahmee maxamuud xasan nin saas ku taga maahan ee masallaga run hanu ugu duubinin annaga dhimashadii cali dheeraba hadday rumowday maxaa taas ka warsanaysa war hadday rumowday jaw nabadgelyo jaw nabadgelyo jaw nabadgelyo war madaxweyne xeef maanta wuxuu yidhi maruu shirka hubyood ka hadlayey galmudug madaxweynaheedii iyo wasiiradeedii iyo xildhibaanadeedii intuba waa dhisan yihin dowladdana si kumeel gaar ahan ku nira hawsha u sii wada dibaheshaysiintii lagu ballamana siminaaray u bedeleen siminaar marka waxaan u fahmay warka madaxweyne xeef tush xalaal waa ka noqday warniba warka xeef waxaan ku soo xasuustay hadda ka hor madaxweynihii soomaaliya maxamed siyaad barre allah u naxariistee markii dalka laga saaray ayuu bila kadib xuduudda kenya ka soo laabtay markuu wallaweyn soo marayuu shir jaraa'id qabtay wuxuu yidhi kormeer aan dalkoo dhan kuu soo indhaindhaynaya baa ku maqnaay haddana caasimaddii baan ku sii jeedaayo waan shaqaynaya marka madaxweyne xaaf markuu hobyo tegey miyuu yidhi kormeer baan ku maqnaa xaaf isagoo ku faraxsan markuu maqlay macalin maxamuud ah baandheeye wuxuu yidhi dhibta laysku eegaa waynoo dhaxayso adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe amba dhamay qaraarke waynaad dadhamisaa anigu waxaan u malaynayaa markii axmed madoobe laga adkaan waaye ayay madaxweyne xaaf rajo gashay anigu waxaan u malaynayaa markuu arkay xaaf dhuusamareebeni macallinkii ka horowday in damac galay anna waxaan u malaynayaa macallinku xalay xoogaa kalu ruxruxdo jeebkaa loo buuxshaa la yidhi xaafna inuu xiskin kala rabo waa la yaabe xaaf ma nabad iyo nololow aqoonsaday maamo xaafaddii xaggee ahayd warniyow maamada ha la yaabin way xidhnaan jirto hadda la soo daayey war iyo dhammaantii madaxweynaha galmudug ahna wasiirka arrimaha gudaha qarafaan wuxuu yidhi taagtaaggii dhuusamareeb muddada ka jiray waa dhammaaday shirkii dib u heshiisiintuna mar dhow wuu furmayaa suu ku dhammaaday ninba mar baa dhuusamareeb laga saarayaa markii asaga laga saari lahay baa hartay war qarafaan hadduu yahay madaxweynaha galmudug xeefna waxaan leenahay jaaw nabadgelyo jaaw nabadgelyo jaaw nabadgelyo horta waxaa la yidhi nin meel ujeeda jaamu ku joogsahay kismaayana waxaa maqli diyaaradii oo kismaayo oo aadaay waa la horjoogsadaa ba waa la joojooji war dowladdu waxay tidhi diyaaradan muqdisho soo marayna kismaayo ma tegi karto shalana waa kuwii wasiirada jubbaland yidhi xayiraaddii waan ka qaadnay dowladda federaalka marka waxaan la yaabanahay dowladdu markay xayiraaddii laga qaada miya iyaduna xayiraad saaraysa war awowgii la gub eega dowlad aan ninka u roon u darayn miyaad aragtay maxaad sheegi anigu waxaan u malaynayaa sababta dowladda u diiday diyaaradaha kismaayo aadaya inay ka hortegayso dadka ka qaybgalaya caleemasaarka axmed madoobe waxaan u malaynayaa dowladdu inay rabto qof kastoo caleemasaarka ka qaybgalaya inay ogaato hoy dowlo maxaa ooga jira kismaayo adleeduba adleeda angeesaa ka jirtaa war madaxweynihii hore loo caleema saaray cabdirasiid xadig ma soo cararay war yaanabadii nolol waxaas kaa maqale wuxuu yidhi shirqool baa ka jira kismaayo madaxweyne ku-xigeenkiisii labaadna gurigaa lagala baxay baan maqlaye awowgood la gubrin ku suga ma guriga ijaarkiisu iska bixi waayey maxaa looga bixiyey war xanta waxay sheegaysaa madaxweyne ku-xigeenka labaad waa iscasiilay iyo xidig madaxweyne ku-xigeenka koowaadna waa lala baxay baa la yidhi marka run ku suga war madaxweynayaasha tirada badan ee kismaayo ama ha lala baxo ama ha iscasileene xaqiiq waxaa ah in axmed madoobe la caleema saarayo marka mar dhow kismaayo waxaad ka maqli doontiin ku caleema saaraye caafimaad ku noolo alsayido
seeraarow ama isku beddeshaa sayidowdaas war waxaa la caleemo saaray oo xilkii la wareegay waa guddoomiye gobolka balaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish hadde cumar fiish shaqaalaha gobolka jooga ma iska hubiyey aye waxauma ogide magaca cumar finish waa laga bedelay cumar finish ayaa laga dhigay marka ayay hadda kabacdi naada laa ka dhig la war guddoomiyaha cusuba gobolka waa tii lala dardaarmoo la yidhi asoon ogaan ammaanka guud aqalka hoose yow imaane ma iskala wareegaya mase waa iska hubi howlba hubin buu ka bilaabay guddoomiyahan niyo war ma hayside ilaalada la socotaana mid agteeda la imaan kara maaha markaa ku qaldoomin aaggiisana isku marayaan kabtuuryaa madaxa ku goosan warnimaya madaxweyne farmaajo jabbaan ayuu shir ku guddoomiyey maandhow madaxweynuhu ma aqoonsiu jabbaan ka doonay ciidda madaxweynuhu muuse biixi maahna warka naga dhegayso shir geeska afrika looga hadlayo sidii jabbaan u maalgashan lahayd ayay guddoomiyeen isaga iyo abiy axmed abay axmed shimees jabbaan tigi war abaan la yidhaha cumar sabriye ayaa shirbay wuxuuna yidhi badda dhexdeeda beer ku taal bukaar ku duugay waylabeen bisha beergaaska soo baxdo bari u dhacday waylabeen intaan bisinka boodayaan fataxa boobay waylabeen war been ma aha diyaaradii waan dhammaantay ayraboora ka shaqa bilowda maadaa beeni kara war taas ma beenina wuxuu beeniyey waa siddeed iyo labaatan sano markii ugu horraysay oo diyaaradii ka baxdo garoonka muqdisho hoy wajeer iyo meehi oo ladhahay jom kenyaati oo nairobi kutaadi halahoo soomaali lagu dhibe waa ka neebsahaayaan mugo horta waxaan idin weydiiyey jomo kenyatta iyo uhuru kenyatta misla dhasheen uula iyo joomo waxay ku soo hadal qaadeen badday nagu haystaana warkooda igada war badda saas ku heli maayaane baddaan ku daraynaa barqadii iyo nagala tagdoonnimada war war mahaysiina qaramada midoobay waxay diiday shabaab inay argagixiso u aqoonsato dowladda soomaaliyaana markii hore u sheegtay inaysan u aqoonsan haddana go'aanka qaramada midoobey way soo dhoweeyeen hoy uu ka argixis maahayn haddii la dhahay maay culamaa udiin mi xarfaanay ka bootiyeen no waa xarfaan xarfaan u baaqdee waryaa beentaan igala tago qof nool anigu weydiin maayo shabaab ma argagixisahe dadkii sooba ku dhinta ha la weydiiya waxay yihiin shabaab war shabaab argagixisa looma diidine qaraarka uhuru kenyaata la diiday war waxa kismaayo ka socda waa dhanaanka axmed madoobe maandhooyow dhuusamareeb waxaa ka socdo waa suuse ciiqayre maya waa garoorkii xeef war waa dhaydii qarafaan warnimayani waxaan la yaabanahay wasiirada iyo xildhibaanada iyo madaxdaba waatan la dhaariye maxaa guddoomiyaha gobolka loo dhaari waaye maandhooyow wax ma ogidiine ninka magacaabay ayaa hore u soo dhaarshay muslim u adeegayo nimayow anigu waxaan la yaabanahay oo ayaantaan aan waaye madaxweynihii hirshabelle xagow aaday war wakhtigana waa ku dhow yahay maantana wuxuu tababaru soo xidhay ciidankii labaad ee hirshabelle war waxaa la yidhi danaysu shacbigu daawadaa waa dilaacaba da'yartana waxaa loo baraa sida duruustii war madaxweyne hore galmudug cabdikarin xuseen guuleed baa gabyo wuxuu yidhi koonkii kismaayiya ka baqay dhinaca kaambooni jubbalandna koonkeenna tiri cara kob soo saara kenyana ka soo cararayo kaabiga u joogta koonfurtana ammaankeeda iyo xamarka fayn waayey dhuusmareeb wax loo keenayaa kibirti sow maaha intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badinee aawey hooy madaxweynihii oo xoodsana oo puntland uskii dhahay agteyda isyaala maqaamkii muqdishe ama isjirseena boowe madaxweyne dani aa idintaa kulaynaya maxaas noo danayhaa maqaamkaas baqaataas bagaroow geeye war guddoomiyaha cusub maqaamka muqdisho dani ha ka doono war madaxweynaha somalilan wuxuu yidhi maqaamka muqdisho hargeysaha laga soo doonta ma yidhi ha ka filan intaas war hanaga dhex gelinina warkee wuxuu yidhi boorar jid ka taagan lama arki karo midka sawirkiisu ku yaalla xataa war gudoomiyihii guddiga dastuurka baarlamaanka wuxuu yidhi dastuurku hadduu dhammaystirmi waayo madaxda saraa mas-uuliyadda qaadaysa horta aaway gudoomiyihii baarlamaanka xaggow ka bax koonfur afrika iigu dambaysay war naga tag dukaamaa lagu biliqaysta koonfur afrika war sheekh shariifaa jooga waxaaladan ka hadlaya koonfur afrika war cabdi xaashi iyo gudoomiyaha golaha shacabka marore ka soo laabtay jabuuti warba kale ma ogidiine war way idab daran tahay labada gudoomiyaha baarlamaanka maa tiraahd war waxmaba kale odigina murana isu keentaane laga taga waryahay annaga aqalka koraadin loo diiday aqalka hoose maxaa noogu diidaa dagaalka jooji aqalka koraadnasi
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kelman saaxiibil intaana ka bixin haddaan fiirino maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya qaybta dooli labaatanaad ee gobolka hiiraan ayaa maanta khamiisa waxa ay u fadhiisatay kiiskii dilkii loo geystay taliyihii qaybta booliiska ee gobolka hiiraan maxamed macow xalane korneelka ayaa waxaa la dilay koob iyo tobankii bishii juun ee sanadkaani deegaanka labeer ee gobolka hiiraan kadib markii halkaas uu ka dhacay dagaal ka dhashay xilka qaadis uu madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare uu ku sameeyey gudoomiyihii gobolka hiiraan ee xilligaasi yuusuf axmed hagar dabageed maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ee gobolka hiiraan ayaa dhageystay sida ay wax u dhaceen iyada oo goobta maxkamadda lagu soo bandhigay rag ku eedeysna kiiska dilka oo korneyl maxamed cali maxow lagu geystay deegaanka labeer ee duulaadka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qeybta dooli labaatanaad ee gobolka hiiraan dhame maxamed cabdulla amiin ayaa ku dhawaaqay in maxkamadda tani xiran tahay islamarkaasna fadhiga kale dib laisku soo laama doono barnaamijka intaas caawa ku iyaa waxaan kaga tegay heestan tan iyo kulan dambe guul ahaada saaxiibayaal shiruman qaban uma soo kaman digin xerka laba dibliyo dawa suuman xirin dadka soo shiruman qaban uma soo kaman digin xerka laba dibliyo dawa suuman xirin marka hawsha loo diray suuma ducayninu lama sii dardaarmayn marka hawsha loo diray suuma ducayninu lama sii dardaarmayn u dib jiray dabna uu shiday dayaxii waa ka siri u dib jiray dabna uu shiday dayaxii waa ka siri tusay waaga daalacay dadka kuwii wax garaadhu tusay waaga daalacay dadka kuwii wax garaadhu dugsi dhaxanta laga galo umyaa layska dumiyaaye ilin doqoni calaf malaahi calaf doqoni calaf malaahi dugsi dhaxanta laga galo miyaa layska dumiyay ilin doqoni calaf malaahi calaf doqoni calaf malaahi dadka soo kumaan oran noqda uliyo diirkeen soo ma simin rag iyo dumar labadaba ma daraajay dadka soo kumaan oran noqda uliyo diirkeen soo ma simin rag iyo dumar labadaba ma daraajay danahooda mooye ma daayicin naftaydii isu dumay dadaal faray danahooda mooye ma daayicin naftaydii isu dumay dadaal faray dabandaabya uga turay haddan saasu duurbiday dabandaabya uga turay haddan saasu duurbiday tusay waagadaalahay dadka kuwii waxgaraadhu tusay waagadaalahay dadka kuwii waxgaraadhu dugsi dhaxanta laga galo miyaa layska dumiyay ilin doqoni calaf malaahi calaf doqoni calaf malaahi dugsi dhaxanta laga galo miyaa layska dumiyay ilin doqoni calaf malaahi calaf doqoni calaf malaahi